iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee falimaha rasuullada toddobadii waa la doortay waagaas waxaa dhacay intii xertu badanaysay in yuhuuddii giriigta ahayd ay ka gunuunaceen cibraaniyadii maxaa yeelay carmaladoodii laga dhintay wixii maalin walba la siin jiray looguma hagar bixin markaasaa laba iyo tobankii intay isugu yeedheen kuwo badan oo xerta ka mid ahaa waxay ku yidhaahdeen ma wanaagsana inaannu hadalka ilaah iska dayno oo aannu miisaska adeegno haddaba walaalayaalow waxaad dhexdiinna ka xushaan toddoba nin oo sharaf leh oo ay ka buuxaan ruuxa iyo xigmaddu oo aynu u dooranno shuqulkan annaguse waxaannu ku sii adkaysan doonnaa dukasho iyo shuqulka hadalka hadalkiina waa ka wada farxiyey dadkii badnaa oo dhan oo waxay doorteen istifanos oo ahaa nin ay ka buuxaan rumaysad iyo ruuxa quduuska ahu iyo filibos iyo boroqoros iyo nikanor iyo timon iyo barmenas iyo nikolas kii reer antiyokh oo diinta soo galay kuwaasay rasuulladii hor keeneen oo markay tukadeen dabadeed ayay gacmahoodii saareen markaasaa hadalkii ilaah faafay tiradii xertiina yeruusaalem aad ugu badatay oo tiro badan oo wadaadda ahina iimaanka yeeleen ashtakadii lagu ashtakeeyey istifanos markaasaa istifanos oo ay nimco iyo xoog ka buuxaan ayaa dadka dhexdiisa ku sameeyey yaabab iyo calaamooyin waaweyn laakiin waxaa kacay oo istifanos la murmay kuwii sunagoga la odhan jiray sunagoga libertiinta iyo kan reer kuranaya iyo reer iskandariya iyo kuwa kilkiliya iyo asiya iyaguna waa is-hortaagi kari waayeen xikmaddii iyo ruuxii uu ku hadlay markaasay niman laaluusheen oo nimankii baa waxay yidhaahdeen waxaannu maqalnay isagoo muuse iyo ilaahba caayaya markaasay kiciyeen dadkii iyo waayeelladii iyo culimmadii oo intay isagii ku soo kidiyeen oo qabteen ayay shirkii geeyeen markaasay waxay soo taageen markhaatiyaal been ah oo leh ninkanu iskama daayo inuu meeshan quduuska ah iyo sharciga erayo xunxun ka sheego waayo waxaannu maqalnay isagoo leh ciisahan reer naasareed meeshan buu dumin doonaa wuxuuna beddeli doonaa caadooyinkii muuse inooga tegey oo kuwii shirka wada fadhiyey oo dhan iyagoo aad u fiirinaya waxay arkeen wejigiisii oo ah sidii weji malaa'igeed oo kale